waxgaradka degmada beled xawo oo dadaalo muddooyinkii dambe waday dadaaladaasi oo ku aadanaa sidii loo hakin lahaa colaad ka qaraxday gudaha degmada beled xawo ee gobolka gedo oo u dhexeysa laba beelood oo halkaasi wadadega ayaa waxgaradka waxay ku guuleysteen in lasoo xiro dhammaan askartii lagu eedeeyey inay ka qaybgaleen dagaal beeleedkaasi askartan oo ka tirsan dowladda federaalk ee soomaaliya kuwooda ku sugan degmada beled xawo tiradooda waxaa lagu sheegay inay ku dhowdahay ilaa iyo toban askari kuwaas oo hadda lagu hayo saldhigga degmada beled xawo maxamed weli oo ka mid a waxgaradka degmada beled xawo ayaa sheegay in arrintani dadaallo ay sameeyeen kadib saraakiisha ciidamada dowladda ee kusugan beled xawo iyo odayaasha dhaqankaba ay ku guuleysteen in lasoo xiro sagaal askari oo lagu eedeynayo inay ka dambeeyeen dilal iyo shaqaaqooyin ka dhacay gudaha degmada beled xawo oo ku salaysan aanooyin qabiil waxa uu sheegay nabadoon maxamed weli in xaaladda magaalada beled xawo hadda ay tahay mid yara degan islamarkaana laga wada hadlayo dilalkii ay geysteen askartaasi hadda lagu hayo gacanta oo ku xiran saldhigga degmada beled xawo in gacanta lagu dhago raggii gacanku mideeyaankaa ay ku guuleysteen odayaasha dhaqanka ee degmada bula xawo kadib waxaa laysku askartay in la waafajiyo shareecada islaamka taas oo dad horay shaqaaqo badan oo horey ooga dhacay talal buuxa ooga dhacay horey loo waday insha allahu kolbo adigu ugu dambeyn inaad sabti baa la keenayaa in sharciga islaamka loo bandhigo
hadda xilligan aan kula hadlay xaaladda ammaan ee magaalada beled xaa waa sidee
aada bay udegan goobaha kurshi oo wajoo tallaaro hogaaminayo uu soo gaaray degmada bulaxawo uuna ka gudbay khudbad yar buu ka jeediyey oo dhanka nabadda uu ka hadlay wuuna ka gudbay oo wuxuu u gudbay dhanka aaska aaskana wuu ka gudbay oo haddana wuxuu u tilaabay dhanka degmada boolo
waa garta markaa mas-uuliyiintaas yaa ku weliyay safarkooda shaqo waxaa ku weliyey niman xildhibaana oo xildhibaanada jubbaland
waa gartay odayaasha wax kulma mala qaateen
haa wuula kulmay arrinta la geliyo ka hadlay oo bulaxa oo hadda shaqaaqada ka taagan in laba lagu soo dadaalo wuuna ka gudbay intaan kadib saacad ka saacad kadib shirki hasa oo shira oo dhanka ayao arrinta ayao ka hadlay dhanka nabadgelyada ayuu ku sugnaa degmada bulaxaw kadibna wuu ka gudbay
maalmo ka hor ayay ahayd markii dagaal ku salaysan aanooyin qabiil uu ka qarxay gudaha degmada beled xawo ee gobolka gedo kaasi oo laba qof ay ku dhinteen halka laba kalena ay ku dhaawacmeen oo mid ka mid a xaaladiisa laga darinayo kaasi oo isla maalinkaaba loola cararay dhinaca doolow etoobiya